Qoysaskan oo ku noolaa deegaanada Hiiraan-Bile, Ceel-Jaalle iyo Xudeley, isla markaana ka barakacay fatahaadii ku dhufatay qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne, ayaa dib ugu soo laabtay guryahooda. Fatahaadda ayaa saameyn u geysatay qaar ka mid ah dhismayaasha xaafadaha sida musqulaha iyo qaar ka mid ah guryaha ka samaysan cooshadaha. Dadka horey uga barakacay xaafadaha magaalada Beledweyne ee hadda dib ugu soo laabtay guryahoodii ayaa ka warbixiyay xaaladooda iyo waxyaabaha sababay in si degdeg ah ay u soo laabtaan, iyagoona sheegay in deegaanadii ay u barakaceen ay kala kulmeen caqabado kala duwan oo ay ka mid yihiin cadceedda oo aad u kulul, biyo yari, iyo dabaylo xooggan, taasna ay sababtay in ay dib ugu soo laabtaan guryihii markii hore ay ka barakaceen oo qaarkood weli aysan biyihii fatahaadda ka dhammaan.
alxamdulilah maxaa iskala fatahaadii dib aan ugu soo laabanay muddo toban maalin oo banaan ku maqnaynay waxaan marka hore u barakacnay deegaanada ceel jaalle iyo hiiraanbiley ceel gaale iyo wixii banaanka oo dhan u barakacnay alxamdulilah labadii maalin lasoo dhaafay arbaco khamiis jimco ilaa iyo maanta saddex lasoo laabanay lasoo laab sababta sidaan degdega loogu soo laabtan waxay tahay in duurkii loo qaxa ay ka dilaaceen kuleyl saa'id ah oo ka jiro biyo la-aan fara badan dabayl ama dabayl xooggan oo ka jiro kuleylkoo sii batay iyo biyo yari ay ka jirto walow aan wax gargaar ah hay-ad ama dowlad aysan gaarsiinay jirin marka dadkii waxay maciin bideen ay noloshooda usoo laabteen guryahooda oo qoyan oo qaarkood mashquul la-aan yihiin qaarkood daashashka iyo barxadaha biyo ugu jiraan kusoo laabteen waxaana sabab u ah mar haddii bannaanka la joogi waayey oo bannaanka ka dilaacay oon iyo qorax iyo dabayl iyo duruufo fara badan iyo cudurro ka dilaacay waxay ku qasbanaa dadka inay guryahoodii qaarkood biyo ku jiraan mashquulaan yihiin barxadihii qoyan yihiin ay kusoo laabtaan waxaana ka mid ahay bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ay ka barakaca fatahaadii gudi shabeelle uu ku sameeyey bishii lasoo laafay magaalada beledweyne waxaana id muddaaba deegaansaneen deegaanka hiiraanbile duleedka magaalada beledweyne waxaa kusoo nabadlaabanay guryaheeni alxamdulilaah fatahaad kadib walow ay maxaa la ahaa fatahaad saameyn badan ay u geystay magaalada laamiyadii oo burburay guryihii oo burburay masquulihii oo bulshadii ka dumay maxaa la kaneeco iyo cudurro kaleenta oo kacay alxamdulilaah hadda waa soo laabanay waxawaaye magaala banaankeeda waa la joogi waayey kuleel jir awgiis
dadka ay saameysaan ka mid ahay waxaan u qaxnay halkaas iyo ceel jaalle dhibaatooyin badan oo meesha nagu qabsada way jireen kuleelka sidii magaalada agsiska oo ahadoo looga helayo aan looga helaynin dhankaas kale iyo fatahaadda waxyaaba badan oo iyadana ay naga saameysaa jiro oo sida guryihii oo ay sheegadii qaar ay dumeen oo masquulihii iyo sheegada ay naga dumeen waxyaabo badan oo ayadana saasoo kale naga saameysaa jirto iyo goobihii shaqadoo kale ayadana saas nooga saameysay marka alxamdulilaah hadda weliba si deg degaan kusoo laabanay ayadoo wax walba ay naga ciladeysan yihiin oo guryihii aan lagu soo laaban karna haddana isaga soo laabanay sababtoo ah kuleelka magaa oo banaankii oo ceel jaale waa la joogi waaye waxaa weli magaalada beledweyne ka jirta saameynta ka dhalatay fatahaadda webiga shabeelle sida burburka wadooyinka iyo xaafadaha qaar oo weli biyaha ay dhex jiifaan